kulanti wanaagsan mar kale dhegaystayaasha qiimaha badan oo waa barnaamijkii xaashi iyo xogta madasha sigistii waxaana maanta martiina ugu ah barnaamijkeenan oo aan waraysi ku waraysan doonaa wasiirka arrimaha dibadda iyo federaalka ee maamulka khaatuma state of soomaaliya mudane maxamuud ismaaciil shabaac oo haatan ku sugan magaalada xarunta waa dalka soomaaliya ee muqdisho sacaadka wasiir ugu horeyn madasha sigistii oo iyo dadka soomaaliyeed dhegaysanaya dhammaantood anoo magacooda ku hadlaya oo kusoo dhaweynaynaa waxaan jeclahay ugu horeyn tan iyo intii lagu magacaabay ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka federaalka lagu magacaabay maxaa u qabsamay wasaaraddaada maxaad si kusoo kordhisay
waa gusha salaamaya dhammaantiinba iyada umada soomaaliyeedba aniga waxaan ku yimi magaceygu uu ku yimi reshafarkii dambe lagu sameeyey maamulka khaatumo kadib arrintaas isla markii markii la magacaabay adigu waxaan ugu baxay safar degdega hawlo adiga aada u fara badan baa noo qabsoomay haddii ay tahay dhinaca xiriirka caalamka oo aan arrimahayada kale ka ka wada hadlaynay hadday tahay dhinaca jaaliyadda khaatumo oo aanu dib habeyn doonan inaan ku dhisno bal sidii loo abuuri lahaa wada jir iyo wada qabsi iyo haddii wax duruufo yaradi jireen in duruufihii laga wada hadlayo meesha laga saaro taasoo aan safarkeyga u horeeyey aan ku imi magaalada muqdisho magaalada muqdisho aan ku sugnayn muddo dhowr cashaa la kulmay jaaliyadda oo aan aada iyo aada u kala kulmay wax wanaagsan arrimo badanna aanu ka wada hadalay haddii ay tahay arrintan hadda aan u soconay ee hadda la doonayo in maamulka cusub loogu sameeyo khaatumiya maakhir dad u dhashay dalka ma dadka maakhir iyo dad u dhashay dalka khaatuma aan kula kulanay muqdisho xamar aragti wanaagsan iyo fikrad wanaagsan aan meel iskala dhiidhay kadib waxaan u gudbadnay xagga ay wadanka kenya magaaladiisa nairobi halkaas oo aanu kula kulanay hadday tahay safaaradaha ajamadiga sida safaaradda maraykanka safaaradda ethoopia safaaradda switzerland iyo jaaliyadda khaatumo ee ku dool nairobi iyo jaaliyadda qaar kamida jaaliyadda maafurda aan halkaa kula kulanay wixii aan ka wada hadalay safaaradda maraykanka iyo safaaradaha kale ay ugu muhiimsanaayeen sidii aan wax uga qaban lahayn ma ay wax noogala qaban lahaayeen arrinta aan u socono ee ah in dadkaas taariikhiga ah ee dadka taariikhda leh ee dhulka leh ee dadka leh taarikh badan soomaalidana kuleh bal inay doonayaan inay samaystaan maamul maamulkaas oo aan rajeynayno inuu noqon karo furihii soomaaliya hadday noqon lahayd dhinac walba isku xilkeedii nabadgelyaamud intaa federalismkan loo socdo ee soomaaliya ay dowlada caalamka ku bixinayaan kharashka badan inay u noqoto furihii waayo goboladaasi awalba waxay ahaan jire hadday xornimadi ahayd iyo hadday waktigii la dagaalanka gumaystaa iyo waktigii ka dambeeyey gobonimada la helayba waxay ahaayeen mar walba furaha ummadda soomaaliyeed oo maanta waxaa soomaali ay ku taamaysay ee ka burburay dadkii soo askumad ahay waxaan jecelay maantana maadaama la taagan yahay oo loo gudbayo process hibsiga labada kun iyo lix iyo tobanka in cashiraadan badan ee maanta ku cashiratay siyaasadda soomaaliya inay noqon doonto tii didibada u taagi doonta wax badanna ka samayn doonta markaas aada iyo aad bay noo soo dhaweeyeen wa tahay wa tahay wa tahay wa tay wasir marka guud ahaan safaaradaha kala duwan marka laga yimaado safaaradaha ad inta badan la kulanteen dhowr kulan oo la qaadateen waxaa kamid a safaaradda dalka maraykanka oo ah dalalka inta badan caawiya soomaaliya guud ahaan gaar ahaanna maamulada iyo dadaalka nabad soo celintana dalkana qeyb weyn loogu tuhmo inay kaleeyihiin marka waa maxay waxyaalaha aad safaaradda maraykanka kala hadasheen ee aada u sheegi karto dadka soomaaliyeed ku dhegeysanaya
safaaradda maraykanka waxaan is- ka hadalay waxa weeye sidii maamulkaas la doonaya in la sameeyo waxay ka qaban karaan aada bay soo dhaweeyeen waxayna ballan yidhaahdeen haddii aada soo samaysataan idinku la timaadaan farsamadii iyo technical committegii iyo wax allaale hadday tahay politically hadday tahay dhaqaale hadday tahay locationkii lagu qabo lahaa shirkaas inaan intaba anagu fulihayno marka waxa weeye waxaa aada iyo aada uu loogu soo dhaweeyey ku kala nimi ballanqaad iyo ballamo rasmi ah laakiin arrinta waxay maanta u baahan tahay in dadyowga baakir iyo dadyowga khaatumo inay maanta usoo jeestaan dantooda runta ah oo ay diiska fadhiistaan oo ay ka faa'iidaystaan arrinkaas oo maanta ay iska ilaawaan dhibta iyo brolomka iyo halka soomaaliya oo dhan oo dhibaataysan ayaa haddana aada muddaa inay ugu sii hooseeyaan ugu sii dhibaatay badan yihiin dadyowgaas khaatumo iyo maakir waad la socotaan sida maanta iyadoo lagu jiro qadagii koob iyo labaatanaad ayaad doonaysaa ayaad doonayaan qabaa'ilo kamidi oo ummada soomaaliyeed kamidi inay qabaa'ilo kala haysato oo koob iyo labaatankii qadagii koob iyo labaatanaad iyadoo lagu jiro uu doonayo oo maanta haddaad ay keliya tahay meelaha khaatum oo dhulkeedu yahay dhulka la haysto waxyaabaha arrintaasina ay kamid u tahay dibadhaca iyo dhibaatooyinka bulshadeeda dhex yaala marka maanta waxaan aada ugu baaqaya kula talinayaa xaqiiqada ay maanta ay arkeen ama hadday tahay dawladda federaalka hadday tahay communitiga hadday tahay bulshada soomaaliyeed oo maanta dadkii aan kula kulanay nairobi inta hadday ahaayeen dadkii xildhibaanada ahaa ama senatska ahaa soomaaliyeed ee ku jiray madaxa kenya dawladeeda hadday ministero tahay hadday midkas ayaa usoo dhaweeyeen oo ay ballan qaadeen inay hilib yaho ay taageerayaan idaacadahana ay ka sheegeen marka waxaan jeclahay maanta in uu yimi waktigii ay tashan lahaayeen sooniyo sanaanji degmada buuhoodle oo ay maanta wax ka faa'idaystaan opportunitygaas waana mahadsantihi wa tay sacaad wasiir adigoo ah wasiirka xidhiirka caalamiga ah iyo xidhiirka federaalka ee khatumo state dabcan kana mid aha wufuudi haatan ka timid magaalada nairobi kasoo noqotay saakam subaxnimadii haatan waxay kusugan tahay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waa maxay fariinta dhabta ah ee aad ka keenteen magaalada nairobi iyadoo ay jireen warar sheegaya in arrintan maamul sameynta gobolada sool sanaag iyo cayn oo ama ama sool sanaag iyo deegaanada buuhoodle ay dhalisay buuq ka taagnaa nairobi arrintaa haddaad tihiin wufuudii madaxweynuhu hogaaminayay khaasmo doctor galid waad oga darteen mise waxbaad kasoo qabateen oo waad soo xaliseen
waxa weeye halka aan doo aan dooy aan aan u kaleergareeya dadka waxa weeye buuqa jiray kenya ma jirin buuqa in uu yahay maamul sameynta maamulka la doonaya loo sameeyo goboladaas khaatumo iyo maakir ma waxa ayaan dadka maanta caawa hoosteedi ka xariiqa ayaan doonaya waxa weeye waa waa buuq ka dhashay safaaradda maraykanka buuqaasoo safaaradda maraykanka aada moodo in dadkii ay markii ay safaaradda maraykanku arrinkaas doonaysay inay siday u ambaqaadi lahayd oo dadyowgaas la doonaya maamulka loo sameeyo bal ay u tashkareen lahayd dad kamid ah ayaad waxaad moodaa in ay saddex waxyaalood kusoo kordheen meeshaas saddexda waxyaalood kusoo kordha waxa weye dadka had iyo goor jecel inay dadyowgaasi inaanay horumar sameynin inaanay aayahooda ka tarinin in ay danahooda ka tashadin ama marka ay ku tashadaan inay arrimahaas u dhaqaaqaan had iyo goor dabca inay khaldaan ama propagando ka fidiyaan ama si kale u turjumaan ayaga oo ku gabanaya inay yihiin dadkii deegaanadaa kasoo jeeday loo adeegsado oo halkaasi laga fuliyo siyaasadaha labada gobol maamuul ee dagaxiga hareeraha iyo dad aada moodo inay arrinta ngo u arkeen oo macnihi in la odhanayo maadaama saddexda qodob ee ay soo jeediyeen maraykanku ayaa waxay ahaayeen dababada kamid ahaa in maadaama maamuladaas puntland iyo somaliland aanay ahayn dad amaan gelinaya dadka in lagu qabto location kale oo ka baxsan oo security casiyaashiisa si shirkaasi dadka dadyowgaas doonayna maamuladaas rata ay si fiican uga baaraandegaan oo uga wada hadlaan oo arrimahooda ku dhamaystaan marka waxaad moodaa inayan jiro camal oo kale oo dad noocaasa marka waxa khilaafka halkaa yaalay ma ahayn maamul sameynta inuu khilaaf ka jiro sidaa awgeed waxaan halkaas ka sameynay wadahadalo wadahadal isfahansiin waxaana jeclahay inaan si fiican oo waajixa laisaga soo fahmay hadday ay tahay jaaliyadda nairobi reer maakir iyo hadday tahay jaaliyadda reer khaatibada inkasta iska jiraan meel kasta oo waaba iska kalmad soomaali u dhamaatay oo iska taarikhdeeda soomaaliyeed hadda ku jirto hadiyo goor la yihahdo looma dhama hebel baa diiday hebelbaa ka maqan waa waxaad moodaa waa history in dambe dhowr iyo labaatanka sanadood ee u dambeeye burburkii dameelay taarikhda soomaaliyeed waa kalmad soo gashay ay kamid tahay waxaan halkaa filayaa in hadday tahay jaaliyada khaatabo iyo hadday tahay jaaliyada maakhiro ee joogtay halkaa in afraad shaksiyaad gaar ah oo aan isleeyahay waktiga dhow ama wakti aan saa usii fogeen inay kamid noqon doonaan dadkooda oo ay khiyaariis noqon doonaan xaqiiqsan doonaan waxa halkaas ka socda muhiimada meesha taalana waxa weeye khilaaf nairobi yaalla iyo khilaaf jina yaalla waxa macna ka sogeynaya arrintani waxay taallaa waa deegaanka waa dalkii dadku joogay waana dadkaasa weeye dadka loo baahanya ha dabcan qofkii doonaya ama qurba jooga ama wax ku-oola ee doonaya inuu kasoo qeyb galo wwaa muhiimadiisa laakin muhiimada waxa weye dadkii iyo deegaankii dalkii gudihiisii la tago waana halka ay arrinta runta tahay ee kasoo bilaamayo xaqiiqadu oo ay dalkii joogaan isimadii ay dalkii joogaan awqaashi ay dalkii joogaan waxgaradkii haweenkii dhalinyaradii dadkaas oo ah dadka xaqiiqada og ee baahida ay u qabaan maamulka iyo horumarka iyo dibudhaca haysta waa dadka gudaha ku jira dadka xaqiiqada hay anagu
wa tahay wa tahay balse sidaa da ka dhawaajisay hadalka iga darmayo dawladda maraykanku waxay uun taageertaa rabitaanka dadka idinku haddaad tihiin khaatumo iyo maakhir dadkeedii ma ka wada hadasheen mase ku midaysan tihiin inaad arrintan ka midha dhalisaan oo intaad geed hoosta fadhiistaan oo deegaanka isugu timaadaan aad idinku aad arrimaha arrimihiina ka wada xaajoosaan kadibna beesha caalamka ee maraykanku ka mid yahay wixii taageeraha aad ka durataan
waa su-aal aada u fiican waxaan u malaynayaa inta ay soo baxday arrimahani u malayn maayo inaad hadday guda tahay iyo hadday guda tahay iyo hadday waxaan aaminsanayn ninety nine point nine bulshada kasoo jeeda maakhir iyo khaatumo in ay samaystaan maamul oo ay ka mida dhaliyaan waxa weeye cid ku tirigelinaysa muran ama ay ka jirta ilaa hadda anigu mahayo laakiin waxaad moodaa farsamada magaranaysa farsamada wax loo samaynayo ama waad moodo in dadka qaarkii su-aashii one two three inay iyadoo wankii aan laga hadal ay doonayaan inay number three soo horeysiiyaan waxa weye muhiimada waxa weye ama oon haddana anagu maanta sheegan aan hadda nimi muqadisho waxa weeye waxaan u soconaa dadkii iyo deegaankii deganaayeen dadkaasi waxaan doonaynaa halkan in annaga oo isku duuban bulshada maakhir iyo bulshada khaatumo inay si wada jira dadkiiyo degaanka u tagaan ula kulmaan hadday tahay oday dhaqameedyadii hadday tahay waxgaradkii ni garboodkii bulshadana loo gudbiyo wacyigelin oo loo sheego maamulkan iyo waxa laga doonayo marka waxa weye waxa aan aaminsanahay anigu sida aan jeclahay in dad badan inayla qabaan fikradaas ninety nine percent waa la isla wada ogolyahay in arindaliyo waktiguna uu aada u gaaban yahay oo waad og tahay in wadankii lagu gelayo wakti kale guura oo labada kun iyo lix iyo tobanka january hadii la gaaro ay hawlo badan isbedelayaan waktigaa yar oo aada u yar la doonayo in si degdega loo abuuro isfahamkii dadka oo la abuuro technical commitygii a b c kadibna la cadeeyo in dadkaasi doonayaan inay maamul wada samaystaan kadibna halkaa laga siyaama qaado farsamadii iyo sidii iyo halkii shirarka lagu qabo halkii ergooyinka ku iman lahaayeen halkii hawlu ka dhici lahaayeen ay farabadany laakiin wakti aan haysana ay aada u yar yihiin oo wadanku kala guurayo inkastoo maanta xilsigaas socdaa aan aaminsanahay inay goboladani noqon doonaan dadka sixi doonaan xilsigaas marka waxa wey aada aad baan shakeydu u tahay boqol kiiba boqol wa tahay hadal aad ka jeedisay madal dad badan oo reer khaatumo ah ay isugu yimaadeen magaalada nairobi maalinimadii axaddii khudbadaada waxaa ku jirtay in khaatumo ay ka mas-uul tahay maamul midaynta labada maamul ama labada dadyow ee gobolada sool sanaag iyo deegaanada buhoodle ama cayn arrintaas hadalkaas haddii fasiraad aad si fiican oga bixiso waa maxay ujeedada aad ka lahay
waxaan u malaynayaa hadalkaas waxaan arkay adiga websaydo iyo dad si kale u turjumaya waxa weye hadalkeyga hadii aad dib ugu ceshataan ama dib ugu ceshataan cajaladaha shalaynow xafladii udambeysay soomaali way tahay in lagu taageerayay maamul sameynta maakir iyo khaatumo aan shalay galab kusoo qabanay nairobi waa ku kareergarayay oo si fiican oo tafatiran madaxweynaha profesor cali si tafatiran uu isaguna uga jawaabay bulsho badan oo reer maakhir iyo reer khaatumo ayba ay kaleergareeyeen waxa ay ahayd waxa weye waxa jirta in dadka khaatumo ama jaaliyada degan nairobi ayay ahayd man waxaan ku sameeyey reform jaaliyada guddigeeda marka guddi cusub oo aad dadku dhegeysteen aan maqaayadooda miisaskooda halkaa ka xaadiriyey ay dhegeysteen mooyaane in kale ba waxaan cadey kareergareynay oo cadeynaya khaatumo maamulka khaatumo jaaliyada khaatumo ee nairobi ayaa guddigaasba uga mas-uul ah wixii khaatumo ah arrimaheeda siday lagi dadku ufasireen maaha macnawiyan khaatumo ayaa ka mas-uula maakhir iyo no waa taasi waxaana jeclaan lahaa inaad cajaladaha shalayta laga duubay nairobi oo tviyada iyo meel walba iyadoo life ku jirta inaad dadku dhegeystaan si fiican u dhegeystaan waxa weeye dadka yowga maakhir iyo dadyowga khaatumo waxay doonayaan inay samaystaan maamul waxa weye maamulka ay doonayaan inay samaystaan waxaweye waa waxa iyagu aayahooda iyo darahooda ay ka talinayaan marka waxaweye laakiin maamulka khaatimo ee hadda heshiiska ah ee soo jiray waxa weeye de dadi dad baa leh oo maamulkii khaatimo oo hadda de kaas calaamadushaal iyo shaal iskama jirayno laakiin waxaan u cadeynayaa dadka in maamulka dadka dadyooga khaatimo iyo dadyooga baakir ama baakir state ama khaatimo sidii la doonaha loo dhiga waxa weye waa ka talin doona maamulkaas la samayn doono waxa weeye dadka iyagaas u dhashay waxay hadday reer baakir waxay soo go-aansadaan iyo waxay reer khaatimo soo go-aansadaan ay kasoo baxdo halkaas waxa ay doonayaan iyo halka ka socdaan halkaasaa laga abaqaadaya waxaana mar labaad iyo mar saddexaad dadka u dhashay gobolada maakhir iyo iyo khaatimo aan u sheegaya war waxa weeye stageka ay maraynaa waxa weeye in dadka labada bulsho kamidii ay u diyaargaroobaan siday cadowgooda iyo uga uga uga uga guulaysan lahaayeen oo ay uga lahaayeen ummadda soomaaliyeed jiritaankeeda iyo halka la egsanayo inay kamid noqdaan wixii hore u dhaafay ama ay ka gaab ka gaabiyeenna ay maanta iyaga oo diif cusub iyo laba jibaanaya dadaalkooda inay la yimaadaan oo la iska dhaafo kutarkuteyntan iyo hadalkan aan raadka lahayn ee aada moodo inuu cadowgu fasirayo ka faa'idaysanayo oo aada moodo inay dad badan dadka dadyooga goboladaasi hadday noqdaan dad agahooda iyo lugahooda ku istaaga aada moodo inay dad badani u arkaan dhibaato laakiin anigu waxaan aaminsanahay haddaan maxamuud ahaan waxaan aaminsanahay inay ka koonfur jooga iyo ka looyacada jooga inay u noqon doonaan dadkaasi shimbir oo ummaddu ay noqon doonto mid waliba la kulmi doono wanaag siyaasadan cakirada ee soomaaliyeedna ay noqon doonto siyaasad meledhasha waalasalamaya wa wa wa tahay wa tahay wa tahay wa dabcan waa kufasixi doonaa xilli dambe ay ku tahay waa waa weli dhegeystayaal waxaynu barka kaga jirnaa waraysigii wasiirka xidhiirka caalamiga ah iyo weliba xidhiirka federaalka uqaabilsan maamulka khaatimo mudane maxamuud ismaaciil shabac oo kusugan magaalada muqdisho oo uu gaaray maanta uun kadib markay kasoo baxeen magaalada nairobi ee xarunta dadka kenya waa barnaamijkii xaashi iyo xogta madasha sidisti mar kale saacad wasiir su-aasha ugu dambaysa aan kuweydiinaya waxay noqon doontaa sidee ayaa dooneysaan ama sida ugu wanaagsan idinku haddaad tihiin maamulka khaatimo hay-adihii oo dhan waa idiin dhamaystiran yihiin hay- hay-addii baarlamentarianka tii golaha wasiirada tii madaxtooyada dabcan hay-ado kale deegaano aad ka talisaan baa jira dabcan sidee markaa dooneysaan inaad isku cunsiisaan labadan dadyow dabcan de waabaha ah haddana dee aan weli waxbaa horay u wada samaysan intii soomaali burburtay marka laga yimaado xilligii xornimada oo ay isugu dambeysay inay wax wada yeeshaan hadda sideebaad idinku ka siyaasa maadaama idinku aad hatan aad aada iyo aad arrimahan ugu soo dhex jirteen ilaa muddadii labadii kun iyo toddobadii oo laga soo bilaabo maamulkii ama ururka n s u m s s c khaatuma one khaatuma two khaatuma three oo hadda ay joogno sidee rabtaan markaa in idinkoo ka faaidaysanaya khibradda dheer ee aada lahaydeen sidee rabtaan inaad dadka walaalihiina usoo dhaweysaan iskuna cusinsaan labadan daryow
waa su-aal fiican wa haddaan kala qaado su-aashaada laba qaybood u kala qaado waxa weeye ta hore halbankii taxanaha ahaa ee dadyooga khaatumo ay soo mareen hadday son tahay hadday ururadii tahay hadday a c c tahay haddii maanta la taagan yahay khaatumo tahay waxa weeye waa halgan taxano ahaa oo mar marba lahaa duruuftiisa iyo arrimihiisa maantana ilaahay xamdigii ay dhisan tahay maamul khaatumo oo leh golyadii shay sharciga baarlamaankii xukuumadii madaxweynihii elected lagu doortay ay arrimaha istaageen iyadoo ay arrimaha istaagan yihiin haddana waxaan doonaya in halkaa kala ergareeyo waxa weeye ama hadalkaa ku jirtay see la isu cunsiinaya waxa la isu cunsiinayaa meesha ma jirto waxa weeye dadyowga maamulka ka khaatumo waxa weeye waa u taagan yahay halganka iyo sidii uga bidhadhalin lahaa in dadyowga khaatumo iyo dadyowga baakhirba ay u noqon lahaayeen dad ayahooda iyo cagahooda ka taliya marka waxay iila tahay su-aashaadaasi inay two anly tahay in umada dadkii bay u taallaa arrinkani waxa weye qof kasta oo ka tirsan maakhir iyo khaatibaba waa u yaalaa waxay ila tahay su-aashaasi waktigeeda iyo meesheeda ay leedahay laakiin muhiimadu waxa weye oon maanta kow inoo ah waa in dadkaasi inay wada samaystaan maamulka ay kaga baxaan dhibka iyo problemka iyo iyo ay kula gaaraan waxay doonayaan inay higsadaan gudaha muhiimadu in focusku kaa noqdo laakiin su-aashaadaasi de waxay u taalaa dadkii kasoo jeeda baakir iyo khaatibo waxa ay u arkaan inay u noqoto inay munaasib ku tahay ay ku wada qarcaan labada dhinacba oo ay ku midoobaan oo ay iyagoo gacmaha isku wada haysta ku dhistaan ayaga ayay ku xiran tahay waa la sugi doonaa ilahayna waxaan ka baryayaa in goobta ina joojiyo inagoo nool guushana aynu dhehena ku aragno waana mahadsantaha aada iyo aad ayuu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo xidhiirka federaalka ee maamulka khaatuma state mudane maxamuud ismaaciil shabac oo barnaamijka xaashi iyo xogta madasha sigistii iigu ramayay khadkiisa telefoonkaas oo kusugan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya barnaamijkan waxaa iskusoo dubariday islamarkaana aada iyo aad aan ugu mahad celinaynaa gudoomiyaha madasha sigistii sadna sudi iyo weliba akhyaar kale oo cabdirasaaq yuusuf gurey kamid yahay oo dhammaantood ka qayb qaatay qeybta farsamada iyo qeybta isku xidhkaba aad baa umahadsan tahay wasiir
idinkaa badan salaamaya sidaa inageli